wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland iyo degmada doorw ee gobolka gedeka daafurti tababar ka saabsanaa ilaaliyowka deegaanka la dagaalanka halafyowka dhirta maarayowka qashinka iyo qorshayaalka ilaaliyowka isbeddelka cimilada mashruuca tababarka oo hay barwaaqo iyo weliba lanqowday shaqaalaha wasaaradda xeerka goboltan degma wasaaradaha kale ee bahwadaagta leh xubno ku dareeri maamulka degmada iyo qeybaha shalduun ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland maxamuud cabdiraxmaan beexaani yana daafuri tababarkan barwaaqa waxaan u malaynayaa deegaanada kismaayo ka baxsan mashruucaani bilowgiisii qoladii qabatay oo wasaaradda qabatay oo horta ku guulaysataan nahay iskama fadhininay shaqa unbaan intaas la rafanaynay waa soo karkarinaynay doolow inaan nimaadno hoos usoo daadejinno ujeedka iyagu ahay wasaaradda loo aas-aasay buu ka mid ahay waxaan markaa ilaahay baa mahadlaban ilaahay ugu mahadcelinaa maanta inaan shirkan quruxda badan isugu nimid oo degmada doolow aan ka daafurayna barnaamijka barwaaqa ay inoo soo ogolaatay oo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ay kusoo wareejisay oo wasaaraddana fulinaysa nin dhallinyaro oo aqoon-yahan oo axmed cabdi la yidhaaha baa mashruucani madax ka ahay wasaaradda wakiil uga ahay faculbet uga ahay isagaa in badan ka soo shaqay mashruuca barwaaqa nimanka madaxda kae waxaan usoo jeedinayna oo ka codsanaynaa inay barnaamijkaani ay wasaaradaha kale iyo wasaaradda deegaankaba inay si fiican oola shaqeeyaan oo ay soo daadejiyaan mashruucan soo dadejiyaan oo waxqabadka wasaaradaha ay ka dhex muuqato oo ayagana looga mahad celiyo la yidhaaha barnaamijkaas barwaaqa waxaan cayiliyey oo naaxiyey annaga markaan usoo noqday wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ninka focal pointiga barnaamijka ka ahay baan ka hadlay waxaa loo aasaasay ooy u taagan tahay waa badbaadinta deegaanka iyo ugaarta iyo noolaha ku nool baadiyaha duurka ku nool kuwa dadka ay haystaan ayagaaba qof walba laxjeclo u lahoo ilaashanayo kuwa aan la kala lahayn ooaan isla leenahay oo baadiyaha jira ilaalintiisa iyo waxaan u taagannahay deegaanka fayaqabkiisa inaan ilaalino annaga kaligaan uma taagna inteenaan waa u taagannahay intii wax garanaysa way u taagan tahay inta aan ogeyn in lagu baraarujiyo oo loo sheego oo la yidhaaha deegaanka annagaa iskale hala ilaaliyo shirka waa inoo furan yahay sidaad usoo qayb gasheen ood noo soo aqbasheenna waa inkaga mahad celinayaa iskuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland ee gobolka geda cabdiraxmaan maxamed abdi iyo iskuduwaha wasaaradda beeraha degmada dolow cali abdi maxamed indhinisha bogaadi tababarka qaabka aan macnaha u wacyigelin lahay bulshada qaabkay u difaacan lahaayeen in ay dhirta ay nabaadguurin in macnaha dalaga iyo beeraha macnaha si looga taxadiri lahaa si loo abuuran lahaa iyo qaabkii looga faa'iidaysan lahaa natural resourceska sida fatahaadda aan looga hortegi lahaa webiyada iyo macnaha qaabka aan wax soo saar beeraha bulshada lagu wacyigelin lahaa qaabkii beeraha dalaga u abuuran lahaa ayaa waxaana noo qabatay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada aad iyo aad ay ugu mahadsanyihiin ayadoo kaashanayso hay-adda barwaaqo marka waxaan leeyahay waa training wax soo saar leh wax ku oo leh anigoo ku hadlayo afka wasaaradda qayb ama xubin ka mid ah aad iyo aad baan uga faraxsannahay dhammaan wasaaradaha kale lagu casuumina waxaan leeyahay ayagana sidaan iyo si la mid ah ha u dardargeliyaan gobolka iyo degmooyinka ay horjoogaha u yihiin sidoo kale wacyigelinta bulshada in lagu wacyigeliyo ilaalinta deegaanka iyo in la yareeyo jarista dhulka iyo waxa xaalufinta keeno sidoo kale waxyaabihii laga dooday ama looga dooday traininka waxaa ka mid ahaa in la xaliyo caqabadaha ka jiro dhulalka iyo dhinaca tabaca beeraha oo kale sidoo kale si bulshada loogu wacyigelin lahaa